warar goordhoweed naga soo gaaray magaalada muqdisho ayaa sheegaya in weerar loogu geystay magaaladaasi mid ka mid a wareeyaasha ka howlgala idaacadda shabeelle khadka telefoonka ee magaalada muqdisho haatan waxaa si toosa ugu jira maxamed bashiir oo ka mid ah wareeyaasha idaacadda shabeelle maxamed bashiir haddii aad maqlayso see wax u dhaceen haarun waad mahadsan tahay sida aad sheegtay salaadii maqrib caawa xilliga muqdisho ayaa rag hubaysan waxa ay weerar ku qaadeen xilli uu ku sugnaa xaafadda xaawasaako ee degmada wadajir ee gobolka banaadir weriye maxamed maxamuud tuuryare oo ka mid ahaa wariyaasha idaacadda iyo t v-ga shabeelle magaalada muqdisho ka howlgala dad ku sugan deegaanka weerarka uu ka dhacay waxa ay sheegeen in laba nin oo dhalinyaraha watay bastoolado rasaas ay la dhaceen weriyaha oo sida dadka ay sheegeen kasoo baxay masjid uu ku tukaday salaad maqrib uuna kasoo baxay masjidka marka dadku waxa ay sheegeen in raggu rasaas ay la dhaceen weriyuhuna uu lugihiisa ku cararay laakiin rasaastii markii dambe ay kaga dhacday qeybaha sare ee jirkiisa sida caloosha kale dhowr xabadood ay kaga dhacday markii uu dhacay waxaa raggi ay damceen in ay dhammaystiraan weriyaha oo ay meyd garaacaan laakiin waxaa la sheegay in markaasi kadib rasaaseyn ay dhex martay ciidan ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya ee maamulka degmada dherkenley waa maamulka degmada wadajir iyo sidoo kale raggii weriyaha weerar ku qaaday waxaana la sheegay in weriyuhu uu aada u dhig baxay maadaama goobta muddo uu yaalay markaasi kadib dad kusugan degmada ay qaadeen oo gaadiid si gaara loo leeyahay lagu qaaday oo la gaarsiiyey isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho oo haatan xaaladiisa caafimaad lagu dabiibayo saraakiisha caafimaadka isbitaalka waxa ay sheegeen in wariyuhu aada u dhiig baxay dhiig badan uu u baahan yahay rasaasana qeybaha sare sida caloosha iyo meelo kale oo jirkiisa qeybaha sare ka mid ah ay ku taalo hatanna ay la tacaalayaan oo saallada uu saaran yahay marka runtii sidaasi ayaa weerarku u dhacay xaaladda caafimaad ee waryahana sidaas ayay tahay waa garta xaaladiisa caafimaad haddaan dib ugu laabto dhakhaatiirta iyo dadka ka ag dhowaa haddii aad la xiriirtay maxay kuu sheegeen
runtii dadku waxa ay sheegeen in rasaasta dhowr xabadood caloosha ay kaga taallo meelo kale oo jirkiisa qeybaha sare oo ka midana rasaastu ay ku taallo marka runtii weli si rasmi ah rasaasta tiradeeda meelaha oga lama shaacin maadaama taallada uu saaran yahay dad badan oo wariyaal iyo ehelkiisa ugu badan yihiin wariyaasha shabeellena isbitaalka ay kula sugan yihiin iyo madaxdii shabeelle marka runtii weli si rasmi ah looma shaacin laakiin dhakhaatiirtu waxa ay noo sheegeen in xaaladiisa caafimaad ay tahay mid wanaagsan iyaguna ay la tacaalayaan oo si rasmi ah uga howlan yihiin baxaanintiisa wa garta maxamed maxamuud tuur yare weriyaha la weeraray ee la dhaawacay muxuu qaban jiray idaacadda muxuu ka ahaa
idaacadda waxa uu ka ahaa barnaamij akriye producer waxaa sidoo kale uu ahaa madaxa websiteka shabelle shabelle dotnight oo wararka uu ku qori jiray islamarkaana uu gelin jiray shaqooyinkaasi ayuu ka hayo idaacadda barnaamijyo idaacadda ka baxana runtii waxa uu ahaa tadiye ama daadiye ayuu ka ahaa marka runtii howlahaasi ayuu ka qaban jiray dhowrkii maalmood ama labadii maalmood ee u dambeysana waa uu xanuunsanaa shaqada ma imaan oo gurigiisa ayuu ku sugnaa xanuun hayay dartiis laakiin raggan hubaysan ayaa caawa ku weeraray nawaaxiga gurigiisa ee degmada wadajir ee gobolka banaadir aad baad u mahadsan tahay maxamed bashiir xaaji oo ka tirsan idaacadda shabeelle nooga warramayey weerar lagu qaado laguna dhaawacay mid ka mida wariyaasha idaacaddaas uu shaqeeya maxamed maxamuud tuuryale caafimaad baan u rajeynaa iyo inuu dhaawacaas ka soo kabto